lix iyo toban arday ayaa sanadugsiyeedka laba kun kow iyo labaatan laba kun laba iyo labaatan gobolka bokool uga qayb gashay imtixaanka shahaadiga ee fasalka labaiyo tobanaad kubnaanka kun arday oo maanta u fadhiisatay guud ahaan dalka soomaaliya munaasabad kooban oo inta imtixaanka bilaaban la qabtay waxaa kasoo qaybgalay maamulka gobolka bokool maamulka degmada xudur mas-uuliyiinta waxbarashada kormeeraha imtixaanka ardada imtixaanka u fadhiisanaysa iyo martisharaf kale gudoomiyaha waxbarashada degmada xudur aadan axmed maxamuud oo wasaaradda waxbarashada uga mahad celiyey tixgelinta ardada aadka u tira yar ayaa si kooban u faahfaahiyey waxaa keenay in tirada ardada yaraato tumiili arday yaa ku qeybgalaa safadheedu waa dafcaddii oo shanaad oo una ku qeybgalna imtixaanka qaranka lamadii kun iyo labaatankii gaaba galnay imtixaanka ku qeybgalna mabahayna foomfoor mahayn laakiin sanadkafarninka eta taawiye sanadkii inka horreeyey shadoga ka qaadnay labaatan lama ardaya ku qaadni sanadkii kiigi tumiisiyad ardaya ku qaadnay isla shadogle ka qaadni sanadkii labaatanaad lamaada kun iyo labaatanka gaaba galni laba kun labaatan iyo koomay ka qaadnay inta ka qaadnay fartin ili arday ku qaadi laba kun iyo labaatan lamana tumi ili arday isbedbedelkaas ama tira ahaan ama di la fiiriye walow afarti iyo liitan aftiyoba dad adhalta ee ka jareen tira ahaan in isdhadhowiinlay micnihii barnaamijyadaas wala sababiina una dhamma gordaan dadka mas-uuliyiinta ogin dhowr jeerna sheegni deegaanka oo cadiban iyo ardaydii oo kalsooni inka qabnay iyo waalidiintiioba gobollo kale in yaacayaano waxbarashan weydiisadayaan
qaar ka mid a ardada imtixaanka maanta u fadhiisatay ayaa sheegay in farxadooda lasoo koobi karin maadaama lix iyo toban arday keliya yihiin wasaaradda waxbarashada kormeer iyo imtixaan shahaadi ah fadhigooda ugu keentay waxaana alle ka rajeeyeen inay ku guulaystaan natiijada imtixaanka way beenaa dad oo juhdi badan hageliye intii oo may dheeraayn diyaar garooba imtixaanka maalintan niinka aadagantiin noogaado doon insha allah waalidiintaynana way buahaan eedeed haniinla dadaalan maalimiintaynan saas oo kale eedeed haniinla dadaalan way boo dad juhdi badan hana geliye dad taylan oo dhaki may barajayana insha allah intii uu nagado doon haani guulay siday dhaka faraxi mayba eedeedanka maxadiyana ilaahay subxaana watacaala mahadir habukubaad dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba mahad eedii eedan wiin yaa anjeediyaana madaas kubacda mayba eedii eed diyaaranka ana geeka imtixaanka shahaadigaha intiiuna safayranka guulaysada doogna waana safarxada ka dhamaayi doogna waana hadlaaba doogna farxadii bokool gobolka bokool gaar ahaan degmata xudur farxadii intiiuna sheegna doon iyo rajeen insha allah sababaha keenay in tirada ardada imtixaanka fasalka labaiyo tobnaad gobolka bokool uga fadhiisatay ay aad uga yar tahay marka loo fiiriyo gobollada kale ee dalka ay tahay go'doominta gobolka oo waxyaabo badan oo waxbarashada ardada ka kaabaya aan heli karin iyo abaaro gobolka bokool ku dhuftay maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur